galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa sabti toddobada bisha sebtembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu afartii galabnimo ayay tilmaamaysaa halka ay washingtonna ka tahay sagaalkii subaxnimo waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka e v o a somali com idaacaddana waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida qaar ka mid ah xidigihii hore ee xulka qaranka ee kubadda cagta soomaaliya oo ka falceliyey guushii ay khamiistii gaadheen xulka qaranka soomaaliya waxaan u aragnaa in ay mataqaanaa dhammaan farxad inaan mataqaanaa aan u qabnay runtii guul in aan gaadhno taas oo ay ku caddaynayso in isboortigii soomaaliya uu madaxa soo qaaday
waxaa kale oo aad maqli doontaan xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ah guddoomiyaha guddiga duulista iyo gaadiidka hawada soomaaliya oo v o eda uga warramay go'aanka ay dhowaan dowladda soomaaliya ay diyaarinayso ee diyaaradaha tooska ah ay kaga mamnuucday magaalada kismaayo bismillahi raxmaan raxiim qoraalka waxaan kaga hadlaynay cawaaqibka ka iman karaya khataraha ay dhalin karto arrintan ay dowladda federaalkii ku kacday in maalan hawada soomaaliya oo dhowaan uun dib looga soo celiyey magaalada nairobi in dib loogu celin karo waddan shisheeye maadaama aynu hawadii isku qaqabsanno hawadii loo isticmaalo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
daadad xoog badan ayaa ku soo rogmaday meelo badan oo ka mida dalka suudaan kadib markii roobab mahiigaaniya ay ka da'een qaar ka mida dadkii deegaanada uu roobkaasi ka da'ay ayaa v o eda u sheegay khasaaraha ka soo gaadhay daadka mid ka mida dadkii halkaasi warbaahinta ugu warramayay ayaa sheegay in guryihii jaarkiisa oo dhammi ay dumeen hase ahaatee gurigiisii ay biyo ka buuxsameen wax kasta oo dhex yaalayna ay qoyeen oo aanu haatan geli karin isaga iyo qoyskiisu daadkan iyo roobabkan mahiigaanka ah ayaa ku soo beegmay toddobaadun kadib markii xaaladda siyaasadeed ee dalkaasi suudaan ay saldhigtay iyada oo ay heshiis kumeel gaad ah oo wax ku oola wada gaadheen milatariga iyo dadka rayidka ah ee siyaasadda horboodayay heshiiskaasi oo salka ku haya qaabka loo qaybsanayo awoodda dalka
isla wararka suudaan ayaynu ku jirnaayee ururka midowda afrika ayaa dalka suudaan ka qaaday xayiraaddii uu ka saaray xubinnimada ururkaasi saddex bilood ka hor tallaabadan ayaa timid markii dhiig uu ku daatay dibadbax nabadgelye ah oo dalkaasi ka dhacayay golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika ayaa jimcihii sheegay in go'aankani uu yimid kadib markii dalka suudaan laga dhisay xukuumad rayid ah oo ka dambeysay markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar al bashiir hay-adda xalinta khilaafaadka midowda afrika ayaa bishii juun oo ah xilligii la laalay xubinnimada suudaan sheegtay in waddada keliya ee dhibaatadan uu suudaan uga gudbi karo ay tahay in la dhiso xukuumad uu rayid hogaaminayo ra-iisul wasaaraha cusub ee suudaan cabdalla xamduug ayaa khamiistii lasoo dhaafay soo bandhigay golihiisa cusub oo ka kooban siddeed iyo toban xubnood taasoo loo arkay tallaabo muhiim u ah in talada dalkaasi lagu celiyo gacanta rayidka guddoomiyaha ururka midowda afrika muuse fiqi ayaa isaguna ammaanay tallaabadaasi waxaanu ku tilmaamay mid bilow u ah mustaqbalka cusub ee suudaan
qaybo badan oo ka mida jasiiradda bahamas ayaa dhulka hoostiisa hoos ka martay iyadoo ay biyana kor mareen xaaladda dadka iyo deegaankaasi ayaa aada looga dayrinayaa inkastoo dhimashada la sheegayna laba iyo toban qof oo keliyihii ay ku geeriyoodeen waxaa barakacay malaayiin qof sidoo kalena waxaa dumay kumanaan dhisme oo isugu jira guryo degsiime ah iyo sidoo kale dhul lagu qabanayay arrimaha danta guud mas-uuliyiinta bahamas waxa ay sheegeen in ay dadka deegaanka shaqaalaysiinayaan si ay uga qayb qaataan howlaha gargaarka iyo samata bixinta duufaanta dorian ayaa bahamas ku dhufatay toddobaadkii hore welina waxay la ciirciirayaan fatahaadda biyaha qarqiyey dhul fara badan oo ka mida jasiiraddaasi dhulkan haatan meelo badan biyahan haatan meelo badan buuxdhaafiyey ayaa la sheegay inay ka soo rogmadeen dhinaca waqooyi ee grand bahama
mas-uuliyiinta hong kong ayaa xadidaya adeega gaadiidka ee garoonka diyuuradaha maanta oo sabti ah si ay isugu dayaan inay ka hortagaan mudaaharaadyo ka dhaca halkaasi mas-uuliyiinta ayaa sheegay in tareenka taga garoonka ee ka soo baxa magaalada aanu istaagi doonin maxadooyin badan islamarkaana uu toos halkaasi u tegi doono dibadbaxayaasha qaar ayaa horaantii toddobaadkan ku baaqay mudaaharaadyo cusub oo ka dhaca garoonka diyuuradaha hong kong mudaaharadyada ayaa rabshado isku bedelay xili dambe oo jimcihii ah kadib markii dibadbaxayaashu ay isku gadaameen saldhig boolis iyo boosteejo tareen taasoo keentay in bileysku ay sii daayaan sunta ilinta keenta iyo rasaasta cinjirka garoonka diyuuradaha hong kong ayaa ku qasbanaaday inuu shaqada joojiyo bishii ogost kadib markii dibadbaxayaashu ay soo buux dhaafiyeen terminaalada shiinaha ayaa arrintaasi ku tilmaamay fal u eg mid argagixiso banaanbaxayaasha qaarkood ayaa xili dambe arrintaasi cudurdaar ka bixiyey
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aan ku bilaabay ciyaartooygii sanadihii hore u ciyaari jiray xulka qaranka ee soomaaliya ayaa ka hadlay sida ay u warkaan guusha xulka qaranka uu khamiistii ka gaadhay lugtii hore ee ciyaaraha ka tirsan isreebreebka koobka adduunka oo ka dhacday magaalada jabuuti wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada torano xulka qaranka soomaaliya ayaa hal iyabar uga badiyey dhigooda zimbabwe khamiistii kulan ka tirsanaa isreebka koobka adduunka ee labada kun labaylabaatanka taasoo farxad gelisay soomaalida meel walbo ay joogaan waa markii ugu horreysay taariikhda xulka qaranka soomaaliya uu gaaro guul noocan oo kalea goolka keliya ee uu ku badiyey xulka qaranka soomaaliya waxaa dabayaaqadii qeybtii labaad ee ciyaarta u dhaliyey anwar siid cali waa kan maruu guusha kadib v o eda uga waramayey dareenkiisa wallaahi dareenkeyga aada iyo aadaan u faraxsanahay maanta inaan guusha guusha aan dhaliyo waxaawaay goolashii aan soo dheli jiray oo dhan ayuu igu duwan yahay maxaa dhee dalka dalka ayaanu dagaaltameen dalkeena hooyo waan wada faraxsannahay ciyaartooda dibadda iyo ciyaartooda gudaha kulli isku siiyaan wada dheelinay waxaana rajeynayna inaan guuleysano waana guuleysanay ilaahay guusha uuna siiya laakiin annaga waxaan aada ugu rajaweynahay insha allah inaan markaa xagga taklona insha allah guul inaan raadino maxaajidhee wadankeena hooyo mar walba guulow naga sugooyaa ikana waxaan jecelnahay inay noo soo duceeyaan dadka sida aadka u soo dhaweeyey guusha waxaa ka mid a ciyaartooy horey uga soo ciyaaray xulka qaranka ee soomaaliya mukhtaar maxamed axmed mukhtaar cuti iyo maxamed xaaji aadan uurey waxay labadaba usoo cayaareen xulka qaranka berisamaadkii waxay marka hore ay iga waramayaan aragtidooda ku aadan guusha uu gaaray xulka qaranka waxaa ku horumaraya mukhtaar cuti runtii waa guul aada iyo aada loo farxi karo sababtoo eh waa og tahay in oo runtii wadankii xooyar oo iska liito oo hadda soo dhismuu hooyo oo hadda soo kocooyo cayaarihiina hadda aada xooga loo saare laakiin guushii ay hadda gaareen waa guul runtii farxad weyna wada gelisay dhammaanteen dadka ciyaaraha jecel ama ciyaaraha dheesoo dheeli jiray runtiina waxaan leenahay waxaan u hambaleynayaa wadanka aan joogo kanada waxaan leeyahay guushiina sidaas kasii wada runtiina waxaa waaye wax aan filanayn ay gaareen runtii guushan xulka qaranka ay gaartay waxaan u aragnaa inay mataqaanaa dhammaan farxad inaan mataqaanaa aan u qabnay runtii guul in aan gaarno taas oo ay ku cadeynayso in isboortigii soomaaliya uu madaxa soo qaaday waan u hambalyeynaynaa runtii farxad aada u weyn waxaana rajeynaynaa inay mataqaanaa sidaa ay kusii socoto ayna guulo badan ay gaaraan ciyaartooy laga waday dalalka dibadda oo tiradoodu aan yarayn ayaa ka mid ahaa ciyaartooyda hal iyo eberka ku garaacay xulka qaranka zimbabwe dadka qaar ayaa rumaysan in kaalinta muuqata ay ciyaartooyda dibadda laga waday ka qaadanayaan horumarka ciyaaraha soomaaliya waa kan mukhtaar cuti oo arrinkaasi ka hadlaya waa loo bahanya ciyaartoyda dibadda inay ka qayb gasho asemtamne waa loo bahanya ciyaartooyda gudaha oo intaas horyaal iyo cayaaro badan u socdaan ayana waxa laga soo qaado xul laga soo biyo oo laisku daro laakiin ceertooda qurbaha xu malaysa xoeer micnaha in micnaha xagga kondishinka ay ku yar yihiin laakiin ceertooda taalaanta fiican oo aad iyo aada u fiican oo balooli fiican dheelayaan oo jirkooda dhisan yaho kulli waa la heli karaa waxaa loo baahan yahay at least qofkii in oo hal bilood uu la almintayaa kooxdii kale oo lisku keenayo marka lisku keenayo kole qaranka marka la xareynayo kole ugu yaraan hal bilood inay isla dheelaan oo isla qabsadaan cayaartoodii dibaddana waa loo baahan yahay waana runtii waan ku faraxsannahay micnaha inay dadka cayaartooda dibadda u badnaayeen wixii hadda dheelaya jabuudka dheelaya inay guusha gaareen cabdifataax xasan axmed sate wuxuu tababaraa dhalinyaro cayaarta kubadda cagta wuxuu ii sheegay in waxyaabo badan oo isbiirsaday oo ay ugu horeyso in dhalinyarada qurbaha da aada u yar loogu bilaabo tababarka ay ugu wacan tahay inay ka muuqdaan marka loogu yeero xulka qaranka soomaaliya marka hore waxaan u hambaleynayaa kooxdii qaranka matalaysay ee guusha soo hoysay marka xiga dhalinyarada qurbaha joogta waxay haysataa nabad oo wadamada ay joogaan waa wadamo ay nabad ka jirto midda labaad waa maaragtay goroomo badan ayay haystaan iyo qalabka isboortiga oo ka saaciida tababarkooda midda saddexaad waa iyagoo da-yar ku bilaabo oo ayagoo yar bilaabo kuna weynaado kooxda aan asaasay maaragtay muqdisho football club oo muqdisho f c oo aan guddoomiyahana ka ahay waxaa jirto dhalinyaro aan maaragtay u bilaabna ayagoo shan jir iyo lix jir ah oo ku weynaaday oo ilaa hadda ayagoo sideed iyo toban jir ah maaragtay weli tababarka qaato oo maaragtay si fiican u qaato mustaqbal fiicana leh laakiin dhalinta soomaaliya joogto ma helaan fursadahaas oo kale hambalyada ku saabsan guusha ayaa ahayd mid qabsatay baraha bulshada madaxweynaha soomaaliya ayaana ka mid ahaa dadka xulka qaranka ugu hambaliyeeyey guusha dhanka kale warbaahinta caalamka qaarkood ayaa ciwaano soomaalida qaar aanan jeclaysan u xushay ka hadalka guusha xulka qaranka soomaaliya dadka qaar ayaa qaba in farxadda heerkan gaarsiisan aysan mudnayn tartan ka tirsan isla reebka koobka adduunka waa kan mar kale maxamed xaaji uurey oo aaminsan in marka loo eego xaaladda soomaaliya ay mudan tahay in loo dabaaldego guushan wadamada qaarkood ee guushaas ay gaaraan waxay u arkaan wax iska caadi iska ah laakiin annaga haddii aan mataqaanaa soomaali nahay burbur dheer ayaana galay laakiin waxaan u aragnaa in laga soo kabsanayo annaga ahaan runtii guushan baahi ayaan mataqaanaa u qabnaa runtii tartan oo isreebreeb oo sidaan oo kale ah runtii natiijo aada u fiican waayo soomaaliya inay ku badiso lugta labaad ee cayaarta u dhexeysa soomaaliya iyo zimbabwe oo lagu waday in axadda ay ka dhacdo magaalada bulawayo ayaa loo bedelay magaalada haraare maalinta talaadada ah kadib markii la sheegay in xiriirka soomaaliya ay codsadeen in dib loo dhigo taasoo loo sababeeyey dib u dhac ku yimid dhanka socdaalka ee xulka qaranka soomaaliya soomaaliya ayaa laga doonayaa ugu yaraan barbardhac si ay uga mid noqoto tobanka xul ee soo gudbaya kuwaasoo mar kale fooda isdari doona xuseen nur xaaji v o a toronto
dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay dowladda federaalk soomaaliya waxay soo saartay amar ay kaga mamnuucayso diyuuradaha ganacsiga inay si toosa uga degaan magaalada kismaayo iyadoo amartay inay muqdisho soo maraan marka hore amarkaasi ayaa ku soo beegmay maalmo uun kadib markii dowladdu ay ka soo horjeesatay doorasho ka dhacday jubbaland oo dib loogu doortay axmed maxamed islaan axmed madoobe go-aankaasi iyo saamaynta uu keeni karo ayaa waxaa qoraal ka soo saaray xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ah guddoomiyaha guddiga duulista iyo gaadiidka hawada ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wariyaha v o eda nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa weydiiyey waxa uu qoraalkaasi ku saabsanaa
bismillahi raxmaan raxiim qoraalka waxaan kaga hadlaynay cawaaqibka ka iman kara iyo khataraha ay dhalin karto arrintan ay dowladda federaalkii ku kacday khatarahaasoo kale ah in maalan hawada soomaaliya oo dhowaan uun dib looga soo celiyey magaalada nairobi oo dalkeena dib looga soo celiyey muqdisho laga maamulayo oo laga hagi doono diyaaradaha in dib loogu celin karo waddan shisheeye maadaama o in hawadii isku qaqabsanno hawadii loo isticmaalo arrimo siyaasadeed oo loogu ciqaabayo maalan maamul goboleed ama mid kale oo aan aanay dowladda sidii la rabay aanay u wada shaqaynin marka waxay arrimaha noocan oo kaleha in aan la siyaasadaynin oo aan siyaasad loo isticmaalin waxaa ka mid a arrimo dhaqaale oo ka iman karo qofka maanta boqoliyo afartan ku raaci jiray dayaaradda laba boqoliyo sagaashan iyo saddex boqoloo dollar inuu kismaayo ugu raaco oo qof doolow oo u muuqata kismaayo u socdaa uu xamar soo maro lagu qasba inuu xamar intuu soo maro lagu baadho oo intaasoo baadhitaan la mariyo oo qaarkood laguba dhibo oo oo lagu dhibaateeyo oo haddana kismaayo sidaa ku tago isagoo dhibtaa qaba waxaa ka mid a arrimo xagga baniaadamnimada oo gargaarkii ummadda soomaaliyeed ay hay-aduhu gaarsiin jireen in ay suurogeli weyday in hay-aduhu ay halkaa monitor gareeyaan ama ay kala socdaan xaaladda baniaadamnimo ee ka jirta ee ka dhalatay maxaa la yidhaahdaa dagaalada lagula jiro al-shabaab iyo ururada kale ee argagixisada khatar kale oo waxaa jirta iyana siyaasadeed oo ka iman karto ay ka mid tahay in maamul goboleedada iyo somalilan oo iyana gaarkeeda u taagan ay yidhaahdaan waanu goyna wixii iskaashi ahaayee duulista hawada ku saabsanaa ee dowladda soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ay la lahaayeen xildhibaan cabdifitaax waxaa tahay guddoomiyihii guddiga duulista hawada iyo gaadiidka baarlamaankuna afar iyo toban guddi uu leeyaho kala duwanoo kiinaas uu ka mid yahay maxaa diidaya marka intii saxaafadda lala hadli lahaa ama qoraallo keliga aad soo saari lahayd in arrintaa baarlamaankii aad u gudbiso ood xukuumaddii kula xisaabtantaan baarlamanku sax waxay tahay in baarlamanka la geeyey qadiyadahan oo kale oo looga doodo laakiin hadda baarlamanku sidaad og tahay fasax buu ku jiraa fasax dheeraaday oo aan loo baahnaynna wuu ku jiraa marka in qadiyadaha dhacaya inta u dhaxaysa wakhtiga baarlamaanka la fasaxayo wakhtiguu soo noqonayo lagama aamusi karo waa in aragti laga yeeshaa xildhibaanadiina meelo kala duwan bay kala qaarkood baa shaqo ku maqan aniguba hadda shaqo waxaan u socdaa waddan kale oo shisheeya aan ka soo qabanayo oo layga marka intaa shaqadu ay socoto in la hadlo oo aragtiyaha siyaasadeed iyo qadiyadaha soo baxaya aragti lagala haado muhiim weeye arrintaana waxaan u soconnaa inaanu baarlamaanka keenno aanu kaga hadalno inaan qadiyadda duulista hawada iyo hagidda diyaaradaha aan la siyaasadayn karin oon cidna dani ugu jirin waxaa laydin leeyahay waxaad tihiin dowladdii iyo waxaa isku milmay iyo baarlamaankii marka kalsooni intee leg ayaad ku qabtaa in waxyaabaha aad ka hadlayso baarlamaanka dhexdiisa aad ka gudbin kartaan arrintaas waa run baarlamaankii muddaba anigu hadda waxaaban ka soo bilaabi karaa saddexdii sannadood ee dowladdan hadda jirta ay jirtayba shaqadii baarlamanka ee ahayd inay gutaan xilkooda korjoogtaynta ee ay dowladda ku leeyihiin si fiican umay qabsanayn dhaliishaasina inteeda badan waxay ka imanaysay marka koowaad dhinaca xukuumadda oo culays badan saarta baarlamaanka baarlamaanka waxaa xubnaha baarlamaanka ka tirsan waxaan ognahay in culays siyaasadeed oo qaarkood aanay qaadi karin waana wax dowladda iyo qarannimada soomaaliyeed burburinaya marka dhaliisha qaarna waxaa leh xukuumadda qaarna waxaa leh xubnaha baarlamaanka ee u shaqaynaya sidii ay u dhaarteen si ka baxsan kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir guddoomiyaha guddiga duulista iyo gaadiidka hawada ee golaha shacabka baarlamanka federaalk soomaaliya waxa uu isagoo nairobi ku sugan u warramayey wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheer halkaad kala socoteenna waa v o e markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaara zahra ciidla nuur
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaannu ku soo qaadanaa qaar ka mida wararkii iyo warbixinihii ka baxay laanta af soomaaliga ee v o e toddobaadkii dhammaaday qodobadaannu barnaamijka idiinku haynana waxaa ka mida xulka kubadda cagta ee soomaaliya oo hal iyo eber kaga badiyey xulka dalka zimbabwe lugtii hore ee ciyaaraha kubadda cagta ee isreebreebka koobka adduunka ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waa markii ugu horreysay ee soomaaliya badiso ciyaar isreebreebka koobka adduunka waryaha v o e da sagal saciid faarax ayaa warbixintan ka soo dirtay jabuuti
sowaxankaasi aad maqasheen waa taageerayaashii ku sugnaa garoonka xaaji guuleed ee magaalada jabuuti kuwaasoo ku muujinayay sida ay ugu faraxsanaayeen guusha xulka qaranka soomaaliya oo hal iyo eber kaga badiyey dalka zimbabwe cayaaraha isreereebka koobka adduunka ee labada kun iyo labaiyo labaatanka anwar siciid cali oo goolkaasi ay soomaaliya guusha ku qaaday u dhaliyey ayaa v o e da la wadaagay sida uu ugu faraxsan yahay guushaasi uu qarankiisa u keenay wallaahi dareenkeyga aad iyo aadaan u faraxsanahay maanta inaan guusha guusha aan dhaliyo waxaana rajeynayna inaan guulaysano waana guulaysano ilaahay guushuuna siiyo dhinacooda kooxda zimbabwe waxay ahaayeen koox dhisan islamarkaana dagaal ugu jirta sidii xulka soomaaliya ay ugaga badin lahaayeen gurigooda balse waxaa taasi ka hor istaagay islamarkaana fursado badan ka khasaariyey goolhayaha xulka qaranka soomaaliya siciid aweys cali wallaahi guusha marti dhalani banooni kontarataaga ahay nagu soo heleen anaa ka badbaadiyey kadibna guusha islamarkiiba dhalani insha allah waxaan rajeynayan inaan usoo baxno koobka marka calankaas arkiyo runta waa isceli waaye wallaahi farxad darteeda waa iska oonayay geemkani waa dheelay ilana iga da-aysa waana waa dheelay kabtanka xulka qaranka soomaaliya axmed cali maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada laga keenay dibadda waxa uuna ka ciyaaraa dalka qatar waxa uu v o eeda uga warramay qaabkii quruxda badnaa ee ay isku fahamsanaayeen anaga waa dareensaneen wax inaa maanta oo guul inaa inaa inaa soo hel karno waxyar iyako xataa waa ka dareena kaslaannimo inaa la yesaayeen nin warmabka xataa waxyar waa waa ka soo daayeen markaas anaga waxaa ku shaqeynaa plan plan oo qof kasta oo isfahmayaan oo oo xataa marmar marka oo daano oo oo xataa waxyar difaac inaa galno waa ku khasbaneen am happy alxamdulilah soomaaliya iyo zimbabwe waxaa isugu dambeysay inay wada ciyaaraan sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii xilligaas oo ay soomaaliya ka badisay zimbabwe sagal siciid faarax v o e jabuuti
iska soo horjeeda iska taagtay codsiga kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee magaalada heeg oo ay ka dalbatay in dib loo dhigo dhegaysiga dacwadda la xidhiidha muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya warka sheegaya in kenya ay doonayso in dacwadda dib loogu dhigo si ay ugu soo diyaargarowdo muddo dheeraada ayaa soo baxay goor dambe oo arbacadiia danjiraha soomaaliya u fadhiya midowda yurub doctor cali siciid fiqi ayaa v o eda u sheegay inaanay soomaaliya aqbali doonin dib u dhigista muddada dhegaysiga dacwadda waa kan safiirka oo u waramay haruun macruuf markii ay shalay warqadana soo gaartay ay timid oo naloo sheegay in kenya ay codsatay in ay doonayso laba iyo toban bilood in dib loo dhigo maxkamaddii iyadoo sabab uga dhigaysa in looyaradeeda ay mataqaanaa u shaqeynayo ay kala erisay marka islamarkii ayaa waxaan la xariirnay la xiriiray aniga maaragtay madaxweynaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiis way wada kashteen marka waxaa go-aan lagu gaaray in looyaradii lala hadlo la yidhaahdo soomaaliya raallika ma aha inay keiskan maaragtay dib loo dhigo waayo isagoo hadda maaragtay muddo yar oo wiig ka dhiman tahay keiskii uu dhegeysigiisuu ka dhiman yahay sidaas darteed soomaaliya ma aha maaragtay ma qaadanayso arrintaas mana ogolaanayso marka looyaradii ayaa maaragtay arrintii falanqeeyeen markay falanqeeyeen kadib warqadii ayay soo qoreen jawaabta ahayd warqadaasoo maanta aniga gacanta maaragtay saaka galabtaan aan gacanta ku geeyey oo aan gacanta ka soo saaray maaragtay maxkamadda i c j da waa garta marka waa maxay mowqifka rasmiga ah ee dowladda soomaaliya mowqifka rasmigaas dowladda soomaaliya waxay tahay inaan dacwaddaas dib loo dhigin in meesheeda ay ka socoto waayo wax badan bay soo socotay muddo shan sano ah marka wakhtigeediina waa la gaaray in maxkamadda ay dhegaysato taasaa mowqifkeenu u yahay haddaba markii maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ah uu gaadhay dalabka kenya waxay ogolaatay in muddo laba bilooda dib loogu dhigo xilliga la bilaabayo dhegaysiga dacwadda iyadoo maxkamaddu tixgelinaysa dalabka kenya oo codsatay in la siiyo muddo dheeraada haruun macruuf ayaa mar kale khadka telefoonka kula xidhiidhay ambasador cali siciid fiqi safiirka soomaaliya ee midowda yurub si uu wax uga weydiiyo mowqifka ay dowladda soomaaliya ka qaadanayso aqbalaadda maxkamadda ee ku aadan dib u dhigista xilligii dhegaysiga dacwadda waxaanu doctor fiqi markii dambe sheegay in soomaaliya ay aqbalayso go-aanka maxkamadda i c g ee muddada lagu daray xilliga la bilaabaya dhegeysiga dacwadda email iisoo dhacay oo ka yimid maxkamadda i c j da maxkamadda marka waxay noo soo gudbisay go-aankeeda ah in markay fiirisay codsiga kenya iyo codsiga soomaaliya marka iyadoo ka xun waxay go-aan ku gaartay in maaragtay laba bilood dib loo dhigo labadaas bilood maaragtay oo ku aadan bisha november afarteeda wiiga bisha november afarteeda ayuu bilaawanayaa maalinta isniinta oo bisha afarteed ah ee ilaa iyo jimcaha u soconaa hadduu ilaa yidhahdo soomaaliya se u aragtaa go-aankaas la anaga waxaan u aragnaa go-aan runtii fiican oo maaragta hadda laba bilood waa waa berito bisha octoobar unbaa naga xigta november bilowgeeda waaye marka annaga waxaan u aragnaa go-aan runtii oo oo annaga dhibaato nagu ahayn maarata waa soo dhaweyneyn hadduu ilaa yidhahdo
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadku waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa anigoo sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo haatana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya cashe ibrahin aadan iyo nuur xasan nuur
ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa barnaamijka idiin soo jeedinaya oo miiska iyo mikrofoonka hor fadhiya nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud nuur markaa barnaamijka horta marti kuma tihid qaybaad ka tahay marka laakiin maanta saaxiibka ibraahim booskiisaan fadhiyaa booskiisaa fadhidaa mar waa tahay waa tahay marka dhambaalka ugu horeeya dhinacayga mise dhinacaaga dhambaalka ugu horeeyo dhankayga ayaan ka dhigi doonaa caasha waana hambalyo aroos waxaana diraya dadka kale ah hooyo faadumo maxamed warsame mustafa maxamed ismaaciil cabdishakuur maxamed ismaaciil guuleed maxamed ismaaciil umal khayr maxamed ismaaciil adeer sidiiq ismaaciil aadan iyo adeer muxyidiin ismaaciil aadan awowe maxamed xasan iyo dad kale oo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidla nuur oo dhowaan arooskood uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu leenahay nimca iyo cabdifataax noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray aaba yuusuf mahdi cabdulaahi iyo caruurtiisa oo kale ah cabdiwahaab yuusuf mahdi cabdulaahi iyo yaasmiin yuusuf mahdi iyo suleeqo yuusuf mahdi iyo saamiye yuusuf mahdi iyo ikraan yuusuf mahdi iyo ayuub yuusuf mahdi iyo dhammaan ilmo yuusuf mahdi waxay kala joogaan daafaha caalamka oo dhan waxaanay hambalyo u dirayaan idman yuusuf mahdi cabdulaahi iyo maxamed axmed maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada kambaala ee dalka uganda aroos wacan allaha ka dhiga bay leeyihiin oo meherkaasi midkii arooska kheyr kale uu ku xigo wiili caano gabarya caanana waa loogu sii duceeyey waa tahay dhankii heesaha ayaan markaan geli doonaa caasha toddobaadkan dabcan waxaan ugu badan aroosyada iyo hambalyooyinka aroosyada marka hees aan ugu talagalnay saaxiibada is-aroosay iscalmaday ayaan ku dahafuri doonaa kaalmaheenna heesaha waxaana ku luuqayn doonaa fanaanka shay miri dacar
tahay wada noolaada oo nabad ku noolaada waa tahay waa hees aad u wanaagsan waxaan filaya dhegaystayaasha gaar ahaan intaad usoo qabato nuurow ee ah intays calmatay ee aqal gashay ee nolosha quruxda badan ee u bilaabatay inay si weyn uga wada helayaan waana daducana way ku lamaan tahay aad iyo aad waaba wada noolaada oo nabad ku waara waa tahay dhinaca dhambaaladan mar kale gelaynaa dhambaalkan aan hayo waxaa halkan hambalyo dhalasho ka diraya baa la yidhi dadka kale ahee aabba yuusuf shire warsame iyo hooyo baarliina yuusuf shire iyo carruurteeda oo kale ah sawde axmed diiriye samiire axmed diiriye sadiiq axmed diiriye deeqe axmed diiriye hooyo fartuuna yuusuf shire seegeeda iyo carruurteeda oo kale ah sharmaarke duraan faarax iyo cusubo yuusuf iyo caayisho yuusuf cimraan yuusuf cabdiraxmaan yuusuf bashiir axmed taajir sahre cabdi axmed iyo habaryaar khatro maxamed xasan seegeeda iyo carruurteeda habaryaar waris tawasal iyo habaryaar cabdiyo maxamed iyo carruurteeda ee do faadumo faarax sayr sayr baa la yidhi waxay ku magac dheer tahay faadumo maadhiin iyo sidoo kale habaryaar deeqo cismaan culusow seegad iyo carruurteeda iyo eedo xaliimo cabdulaahi cumar xaliimo carabey iyo gabadheeda naciimo axmed diriye habaryaar ayaan yuusuf barre seegad iyo carruurteeda dhammaan dadkani oo kale jooga dunida dacaladeeda waxa ay hambalyo dhalasho oo farxadla u dirayaan deeqa yuusuf shire soonah iyo seegeeda xaashi mataan aadan oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka gabadhaasi magaceedana lama soo gaarsiin laakiin waxaan filayaa mar hadday dhowaan dhalatay in magaceedii weli lagu mashquulsan yahay kaas baan u bixinaa maya kaas maya caasho baan u bixinaa maya weliba ku dare warqadda sahre cabdi oo maaragta saaxiibtan ay ku jirto hooyada gabadhana waa saxafiyad deeqasona aad iyo aad labadeennaba nuurow hambaliyo baan gaarsiinaynaa la midatay dadka asxaabta usoo direen iyo weliba qaraabada waxaan leenahay deeqo yuusuf shiresona iyo seegeeda xaashi mataan aadan gabadhaas idinku dhalatay magaalada colombos ee gobolka ohaayo allaha ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda magac qurux badanna waxaan filaynaa inay usoo bixin waayah magaca kusoo dira toddobaadka dambe waa tahay warqad tahaniyad aroos ayaan anahayaa caasha waa warqad si qurux badan loo soo qoray hase yeeshee dad fara badan ayaa ku jira inta aan ka gaarna ayaanu sheegi doonaa waxaa diraya dadka kale ah ayay cabdiye xasan maxamed iyo ayay xaliimo xasan maxamed awowe macalin isaaq cali aabo aadan ibraahim shuqul hooyo duni ibraahim faarax hooyo nasre faarax weheliya abaayo hibanuure aadan ibraahim xareed iyo abaayo samiire aadan ibraahim adeer cali isxaaq cali adeer aadan isxaaq cali iyo abowe ibraahim maxamed axmed eedo faadumo macalin isaaq iyo abowe cabdiraxmaan yuusuf cali abowe zakariya aadan ibraahim cali tiyeglow iyo siidow xasan abowe cabdirasaaq aadan ibraahim sharma shuqul aadan axmed aadan ibraahim hani aadan ibraahim cusmaan aadan ibraahim iyo abaayo aadan waa abaaye ayaan aadan ibraahim iyo abaaye canab aadan ibraahim abaaye sabriim aadan ibraahim fartuum aadan ibraahim farxaan aadan ibraahim iyo anise aadan ibraahim abaayo fahmo aadan ibraahim iyo fawziya aadan ibraahim dhammaan reer aadan shuqul oo kala jooga baa layidhi daafaha caalamka waxay halkan dhambaal tahniyada aroosay uga dirayaan maxamed aadan ibraahim shuqul iyo faaduma bare aadan oo taariikhdu markii ay ahayd sagaaliy labaatankii bishii aanu kasoo gudunay ee agos meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo kala hela ubad kheer qaba
dhambaalkan quruxda badanna nuura waxauu naga soo gaaray cabdulqaadir faarax maxamuud oo ku magac dheer yeefa iyo xaawo cabdulle cabdi iyo xalimo maxamuud bushe iyo cabdi key maxamuud bushe iyo xuseen cali maxamuud bushe iyo nuuro cali maxamuud bushe safiyo cali maxamuud bushe iyo zamsam cali maxamuud bushe iyo cabdikhayr cabdulaahi dima aneelka ayuu ku magac dheer yahay iyo farxiya ciise faarax iyo axmed saciid abakiyo iyo ruquya abuukar shuunu dhammaan asxaabtani waxaa iyagoo isku duubanaya hambalyo aroos oo farxad la u dirayaan arooska maxamuud cali maxamuud bushe iyo aroosada batuula axmed saciid abakiyo oo ka dhacaya south coast mombasa kenya ayaa la yidhi waxa ay leeyihiin arooska iyo aroosada maxamuud iyo batuula waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo kuwii isku waara ubad khayr qaba oo baariyana kala hela wiilii caano gabrii caanana waa loogu duceeya annaguna aamiin ayaanu raacinayna nurow toddobaadkan barnaamijka inuu dhalinyar yahay way ka muuqataa heesihiisaa laga garanaya marka heesahan quruxda badanaad soo xushay mar haddii aad tiri heesaha maanta adigaan ku daayay waxaan siri bal dhallinyaradan ha laga wardoono marka
waa lagu qasban yahay inaan kala weynnahay maantaan ogaada alla ka jooga caashe amaan soo gaarnaba heesta labaad heesta labaad waayahay heesta labaad waa taageero makaa helaa heestan waxay ka mid tahay heesaha youtube-ka sida aadka looga daawaday caashe mar haddii aad dhallinyaro soo qaaday waxaana ku luuqeeyay cawaale aadan iyo aamina afriik hase yeeshee waxaa horey ugu luuqeeyey fu-aad axmed iyo faaduun ducaale dhammaantood waa fadhaniinta reer jabuuti marka dhegaystayaasha ayaanu jecelnahay inay ku raaxaystaan
waad tahay waxaan filayaa in aad ka hesheen heestaasi laisu dhidhiibay ee markii dambena gadaal la iska fahmay waa taageero makaa helaa fanaaniinta awaale aadan iyo aamina afriik dhinaca dhambaalada ayaan mar kale dib u jalleecaynaa waxaa halkan hambaliyo dhalasho uga diraynaa baa layidhi maslax isaaq cabdi iyo marwadiisa nasro xuseen xasan oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan fiqi hosbitaal kii bishii aannu soo dhaafnay agoos ee sannadkan waxaana loo bixiyey baa layidhi wiilkaasi hanad maslax isaaq waxaan leenahay bay idhaahdeen noqo mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca ducadii baa loo hormariyay waa tahay dadka hambalyada diray waa kuwa markaasi waxay kale yihiin khaliif aadan cabdulaahi iyo cabdirasaaq ayaan la cartan iyo cabdifataax maxamed ibraahim muumin maxamuud isaaq iyo cabdifataax maxamed guure iyo axmed maxamed xaaji ajakis iyo maxamed waa mahad maxamed siidow deerow cabdi aadan maxamed cayduruus axmed iyo maxamed xuseen cabdi safiye cali cabdi iyo shareefo xuseen xasan iyo cabdiraxiin xuseen xasan waxay leeyihiin allaha ka dhigo hanad maslax isaaq kii soo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin anna waxaan hayaa hambalyo dhalasho waxaana diraya dadka kale ah ugaas xasan bashiir saciid iyo faarax bashiir liibaan maxamed shirwac xuseen maxamed guuleed iyo maxamed deeq dowlad nimcaan jaamac saxardiid xaashi ardaale iyo cabdirashiid muuse ardaale ustaad maxamuud macalin abshiir maxamuud mursal maxamed faarax waxaa dhammaan dadkan ay hambalyo dhalasho u dirayaan mahad hubeeye iyo marwadiisa aamine xasan magan oo ay gabadh ugu dhalatay dalka jabuuti gabadhaas oo loo bixiyey zamzam zamzamay noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfac
anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna mar kale uu soo noqday waxaa tahniyadan diraya aabi yuusuf shire warsame iyo hooyo baarliin yuusuf shire iyo carruurteeda oo kale ah sawde axmed diriye samiiro axmed diriye sadiiq axmed diriye deeqa axmed diriye iyo hooyo fartuun yuusuf shire saygadi iyo carruurteeda oo kale ah sharmaarke duraan faarax iyo cusubo yuusuf caaisho yuusuf cimraan yuusuf cabdiraxmaan yuusuf bashiir axmed taajir iyo sahre cabdiaxmed iyo habaryaar khadro maxamed xasan seegeeda iyo carruurteeda habaryaar weris tawsal iyo habaryaar cabdiyo maxamed iyo carruurteeda eedo faadumo faarax sayrseer faadumo maadhiim ay ku magac dheer tahay iyo eedo waa habaryaar deeqo cismaan culusow seegeeda iyo carruurteeda iyo eedo xaliimo cabdulaahi cumar waa xaliimo carabe iyo gabadheeda naciime axmed diriye habaryar ayaan yuusuf barre seegeeda iyo carruurteeda dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafiheeda kala duwan waxay hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin oo ay farxadna ku dheehan tahay u dirayaan deeqa yuusuf shire soona iyo seegeeda xaashi mataan aadan oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin gabadhaasoo weli magaceeda laga fikerayo gabadhii aan adeerka u ahayn iyo eedooyinka gabadha adeer iyo habareer kulli waa u nahay waxay leeyihin magacaade waa laga fikerayaa weli hase ahatee magaca qurux badan baan uga fadhinaa deeqo iyo xaashi mataan gabadhaasna waxay u rajeynayaan in ilaahay uu ka dhigo midii soo weynaata ee waalidkeedna wax tarta ee kaalin qaada aamiin kaalimihii heesaha ayaanu ku laaban doonaa caasha adiga ayaanan ku daayay marka waa tahay waa markaan ku lahaa barnaamijku uu dhallinyaraysan yahay haddana aad
inkasta oo aad weli dhallinyaro tahay oo aad safkeenna ku jirta caasha sidaan aaminsanahay laakiin laakiin ma dhallinyari ma dhihin laakiin aan kaa weynahan sheega
laakiin waa sababaha aan kugu soo reexo heestan ayaa meesheeda ku jirta aad iyo aad waa tahay bal dhegaystayaashaa sheegi doona markay heestan maqlaan inaan dhallin yarahay dabcan waa iska caddahay heesta waa kaa weyntahay yaa heesta waxaa ku luuqeynaya xalimo khaliif magool iyo salaad maxamed shardi salaad derbi waana heestii dalmaro dalmaro adoqonowde waa hees aad iyo aad cajiiba waxaan filaya dhegeystayaasha barnaamijkan dhegeysanayay daruurtuba halkan maro bal nasiib darantay kuma soo da'ayso ku daroori wey waaw nuur waa dhakareed nuur maantay dhegeystayaasha ku barteen salaad derbi iyo xalimo khaliif magool ayaa dhammaystiraya
duxyada fadhiiste intiisabadaryeela dadka kale wax taarte maxaan kula dadaalaha dalmarow dantada ku ciishe Dalmaro dalmaro
hayso ku daroori wayda
waa tahay aan intaasi kaga gudubno heestii dalmar iyo fanaaniinta xaliimo khaliif magool iyo salaad maxamed shardi salaad derbi haddana aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo qorteen waxaana noo baaqaya dadka kale ah cabdishakuur cabdiraxmaan barrow iyo maxamed xuseen wariir gooris baa la yidhi ibraahim cabdilatiif barrow aadan cabdilatiif yuusuf xuseen iyo cabdilatiif maxamed kerow iyo cabdilatiif maxamed xuseen waxay halkan hambalyo uga dirayaan muhaab aadan maruubow oo uu wiil ugu dhashay baa layidhi deegaanka qoondhood ducaduna waa xaggiina baa la leeyahay waxaanu leenahay wiilkaas ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna dadka diraya waa hambalyo aroos wacan ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa ugu horaysa habaryaer sucaad iyo carruurteeda deeqe ibraahim asme ibraahim hodan ibraahim faadimo ibraahim ikraan ibraahim iyo cabdiraxmaan ibraahim mubaarak ibraahim habaryar hodan iyo carruurteeda xamse xirsi elyaas xirsi mustafe xirsi abti maxamuud maxamed warsame iyo carruurtiisa idil maxamuud axmed iyo eeda sahra ismaaciil iyo carruurteeda injineer maxamed abshir cabdifataax abshir ilhaan abshir iyo cabdirasaaq abshir iyo ugu dambayntii hodan abshir iyo cabdifataax iyo ugu dambayntii hodan abshir waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u dirayaan cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciile nuur oo dhowaan arooskoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidle nuur arooskiina allaha ka dhiga midkii aad u aydaan ubad khayr qaban aad ku kala heshaan wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkan dhalasho caash waxaa diraya dhammaan reer cali nuur sheekh maxamed iyo reer bashiir xasan iyo reer isaaq maxamed xasan sidoo kale waxaa ku jira dadka diraya baari shariif cali seegeeda iyo caruurtooda dadkan waxay halkan hambalyo kaliya laab ah ugu dirayaan rofeor maxamed cali nuur maxamed dheere iyo sabriin isxaaq sandheere oo axaddii aanu kasoo gudubnay gabari ugu dhalatay gobolka maryland ee dalkan maraykanka waxaana loo bixiyey gabadhaasi muniira maxamed muniira adeer noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigan aamin ayaan raacinaya intaadan soo qaban heesta kale barnaamijka dhambaalkan aroos farxadle ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana dadka diraya oo ah ugu horraysa hooyo aamine xasan xuurshow waa laga buuxaa waxaa kaloo ku jira xakiimo xasan xuurshow iyo gacalo xasan xuurshow xabiibo xasan xuurshow timiro xasan xuurshow waa dhammaan ilmo xuurshow habaryar nuuro xasan xuurshow baa ku jirta abti muuse xasan xuurshow abti muumin abti cismaan abti cali abti shariif iyo abti cali iyo abti faarax dhammaantood waa ilmo xuseen iyo ilmo xasan xuurshow waxaa sidoo kale ku jira aabe cabdulaahi axmed maxamed iyo abti muxiidiin xuseen xuurshow iyo xuseen axmed maxamed dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan baa layidhi daafaha dunida waxaana iyagoo isku duuban ay tahaniyada roosoo farxad la u dirayaan cali cabdulaahi axmed iyo marwadiisa aan ka dhicin baa layidhi waa tahay marwadiisa aan ka dhicin kalwadaha aan marka aan maraya may si baan ugu qoslaa mararka qaar aan ka dhicin marka way waa cali cabdulaahi axmed iyo marwadiisa shukri maxamed xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafada nasteexo nuuru xaafada nasteexo way iga dambeysa muqdisho ku taalla bal muqdisho waa lagaaga dambeeya caasha dabcan dadka reer madiinana way garanayaan oo waxay ka oo reer madiinana waa ahaa
sidee ku dhici kartaa marka madiine kale aa soo baxday waa maaragta waayaha cusub laakiin nasteexa waxaan filayaa inay ka tirsan tahay degmaweynta madiine ee dharkeenley iyo wadajir loo kala qiibiy aad iyo aad waa tahay caasha kaalimihii heesaha aan kaga nasanno warqadaha heesaha aan toddobaadkan dhegeystayaasha ugu talagalnayna waa heese aanan kala dhicine waxaan soo qabanay inan yahay layla rabay reerkoodu ila doonayaan adeegu ma i raacsan tahay
waaw maxamed yuusuf codkiisa ay ku soo dhacay waa sidaa waa fanaaniinta maxamed yuusuf iyo shankaroon axmed sagal iyo heestii rumise dantaydan ka raacda raacda hees bay ku banaanta waa hagaaga dhegaystayaasha ayaan u kala bixi doonaa fanaaniintaasi codka inan yahay layla rabe reerkoodu adigu way raacsan tahay inan yahay layla rabe reerkoodu ila doonaya adigu way raacsan tahay sidaad ku raalli tahay sheedantaydan kaa raada raada sheedantaydan kaa raada raada rugrogo baltani sidaad ku raalli tahay sheed dhulko roob leh عيسي حارد مرحبا مرتارو دولكو الربلة عيسي حارد مرحبا مرتارو
waa tahay labada fanaan maxamed yuusuf cabdi iyo shankaroon axmed yuusuf intaas haddaan ku dhaafno heestii ay wadajirka ugu luuqaynaya waxaan filaya dhegaystayaal fara badanoo barnaamijkan dhegaysanaya toddobaadkanna si weyn uga heleen dhinaca dambaalada haddaan jilleecnana warqad gaaban oo qurux badan waxay naga soo gaartay nuur xasan nuur waaba adiga nuurow anigaa ku jira sahre cabdina waa ku jirtaa maxamed colaad baa ku jira jacfar kuukaay warqadana hoosta iga soo gashay bal meesha u socotaan ogaada jamaal axmed cismaan oo ku jiraa iyo asxaabtoo dhan baa layidhi waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan brofesor maxamed cali nuur maxamed dheere iyo saabriin isaaq sandheere oo axaddii aanu soo dhaafnay ay gabar igu dhalatay gobolka maryland ee dalkan maraykanka waxaa loo bixiyey munira maxamed haddaan garta brofesor maxamed dheere brofesorka waa ugu hambalyaynaynaa aad iyo aad hambaliyo ayaan leenahay hambaliyo hambaliyo brofesor maxamed cali nuur maxamed dheere iyo saabirin isaaq sandheere gabadhaas igu dhalatay gobolka maryland ee sidaasaan nooga fogeyn nuur oo inoo muuqda afkayga ibraahim buu soo qabanaya raalli ahow waxaan u rajaynaynaa gabadhaas in ilaahay ka dhigo midii soo korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarto aamiin aamiin ayaannu leenahay hambalyo meher ayaan hayaa waxaana diraya dadka kale ah doctor xasan maxamed xaaji duusos iyo xaaskiisa doctor cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo xaaskiisa doctor cabdulaahi muuse xuseen iyo xaaskiisa maxamed cabdulaahi maxamed iyo qamar cabdulle kulmiye sayid cumar cali barre iyo marwadiisa amal cabdulaahi maxamed maxamed xasan maxamed maxamed weli iyo marwadiisa eede nimco maxamed xaaji iyo odaygeeda deeqo yaasiin iyo odaygeeda xuseen cali axmed canab xasan maxamed xaaji deeqa cilmi cabdi iyo odaygeeda waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan baa layidhi khayrna u rajaynayaan nikaaxa kheyr qaba inuu ilaah kaga dhigo aroos aroosna uu ka dambeeyey baa la yidhi dadka kale ah nasteexo cabdulaahi maxamed farax iyo cabdifataax axmed cismaan iyo nikaaxa kale oo ah aadan cabdulaahi maxamed fanax iyo raxme maxamed mursal shiil labada meherba waxay ka dhaceen baa layidhi dalka netherlands ama holland dadkaas tahaniyadan diriyana waxa ay kala joogaan ingiriiska holland sweden soomaaliya iyo beljum waxaana ay leeyihiin meher loo aayo aroos wacanna ka dambeeya allow ka dhig caasho ayaa la yidhi hambalyadan ha ka duceyso nuurow haddaan dhinacaaga u wakiisha ka hor waa laga qaabilayaay waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya isku waara ubad kheyr qaba kala hela isu farxsanaada wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin si wanaagsan baad ugu duceysay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waxaa hambalyo diraya baa layidhi dhammaan reer macalin ibraahim oo kale ah xasan aamino xaawo xabiibo saleebaan aadan yuusuf kaaho muumino ismaaciil nuur faysal maxamuud farxiyo shariifo ladan xuseen maliyuun leershe cabdixakiin iyo sidoo kale aabe macalin ibraahim saleebaan iyo hooyo maryan siraad warqada si qurux badan oo xirfadaysan baa loo soo qoray iyo hooyo maryan siraad waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin iyo ducaba u dirayaan cabdulqaadir macalin ibraahim iyo nasro cabdiraxmaan oo gabar igu dhalatay dalkana maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ixsaan waxay leeyihin ixsaani soo weynow oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin tahniyad dhalasho ayaa gacanteeda ku jirta waxaana diraya aabe maxamed maxamuud siyaad iyo hooyo nuurte cabdulle siyaad iyo bishaar maxamed maxamuud cilmi maxamed maxamuud axmed maxamed maxamuud iyo canab maxamed maxamuud adeer cabdulle muud siyaad cabdulle garabey adeer ulow maxamuud siyaad iyo adeer nuur maxamuud siyaad adeer shariif maxamuud siyaad adeer aamin maxamuud siyaad dhammaan dadkaasoo kala jooga magaalada muqdisho iyo gobolka hiiraan waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan cabdulaahi maxamed maxamuud cabdulaahi fahmed iyo xabiiba sheekh axmed oo wiil ugu dhashay magaalada tardo ee gobolka hiiraan ducaduna waa caasho cuud baa layidhi mar kale kugu soo laabata caasho mar kalena dhinacaaga usoo riixayaanur waayahay waxaanu leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiin waa tahay gabagabadii barnaamijkan soo gaarna nuur oo heesta ugu dambaysana dhinacaagaan usoo riixaya mar kale waa yahay heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka kusoo khatimi doonno waa hees banaadiri ah ereyada ku jirana waa ereyo cajiib ah oo dabcan isoo jiitay intii aan raadinayay heesaha aan barnaamijka ugu talagalnay jiddo sheekh bashiir costa ayaa waxay leedahay ruqbaday minaa la goohayo makaa reebto rafiiqaan ahaano riyadayda rumey waaw heesta waxaa laga yaabaa nuurow dhegeystayaasha inaysan hadal ku fahmin ma ku luqaynaa
labadirnaska sheegto israbaane rafaad caashiqso maraa raaxa arkaayaane rajadiin lahay minaan ku sheego waana heesta raalliye iyo fanaaniinta jidda sheekh bashiir koosta iyo maxamed awees geedow iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana idinla socodsiinayey caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
salaam heestaasi ayaananu guud ahaan idaacaddeenii galabnimo aanu idinku macasalaameynaynaa waxaa u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha nuur bukhaari iyo cashicuud ayaa inala socodsiinayey anigoo sahre ciidla nuur jacfar kuukaay iyo bashiir abikar dhammaantaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
bulshadaada waa rume haaruuney haligii dadira walaahi waa raacaada waa rume haaruuney haligii dadira walaahi waa raaca